wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle ayaa magaalada kismaayo ka daafuray qorshaha istiraatiijiyadda xalinta khilaafaadka shanta sane ee soo socota ee dowlad goboleedka jubbaland munaasabadda lagu daafurayey shirkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee jubbaland wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada jubbaland iyo odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim oogle oo daafuray shirka ayaa ku dheeraaday muhiimadda istaraatiijiyaddan ee u leedahay bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland
waa xafladdan istaraatiijiyadda lagu soo bandhigay xaalinta khilaafaadka madani wax siyaasada iyo howlo kale lama xiriirto wuxuu la xiriira xalinta khilaafaadka ee madaniga haddaad buuggan sagaashanka iyo lixda beg ka kooban marka labaad waxaan rabaa hal shay oo rofesorka inuu ka tagan umalaynayo laakiin in la sheegahay ay muhiim tahay waa dukumentigan waa shan sano shan sano macnaheed waxaa waay waa dukumenti mar kasta la bedeli karo meel yar noqdooyinka meel ka mid a waxaa uga qoran tahay dukumentigan waxaa la review garaynayo dibu eegis lagu samaynayaa sanadkiiba mar macnaheed waxaa wax kasta oo soo kordho sanadkaas gudihiisa laga manaaqashoon waana lagu dari waana la kobcinaya laakiin dukumentigan istaraatiijiyaddu hadda noo yaallo oo la dhigay oo aan soo bandhignay asalkii waa maxa see lagu keenay waxaa iga muhiimsan asalkiisa maxaa saldhig u ah asalkiisa waxaa saldhig u ah diinteenna iyo dhaqankeenna marka mar mar kastaaba waxaa udub dhexaad u ah odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka markii la yidhaahdo wasaaradda policies iyo dukumentiyo bay shaqo ku leedahay saldhigga xalinta khilaafaadka udub dhexaad waxaa u ah odayaasha dhaqanka weligeedna dhaqankeenna soomaaliyeed saas unbuu ahaa taa marka macnaheeda beddelkeeda in dukumentigan la sameeyey waxba kama bedelaysa way kordhinaysaa maxay ku kordhinaysaa saddex shay kow horta wax un la aasaaso meel laga raaco in la helo labo haddaan kordhin karno aqoonta iyo adduunka hadda wuxuu u gudbay i t u gudbay haddaan kombiyuutarro iyo in la in la rikoord gareeyo khilaafaad ka dhaco iyo noocyada yihiin iyo sida lagu xalliyo aan u heli karno qodobka ugu saddexaad ee ugu dambeeyo haddaan meel kasta oo odayaal dhaqan ay joogaan tuulo min ilaa statka oo golaha guurtida ugu sarrayso haddaan isku xer u samayn karno marka dukumentiga haddaad sidiisaba fiiriso inta asalka ahoo israacraaco boontiyada israacraaco aniga si fiican aan u akhriyey markii la dukumentiga la diyaariyey haddaad fiiriso marka waxaawaay wuxuu kobcinayaa awood u yeelayaa muruqana u weynaynayaa odayaasha dhaqanka si kastaba ha ahaatee qorshaha istaraatiijiyadda lagu howlgeli doono sannadada labada kun afar iyo labaatan ilaa labada kun sagaal iyo labaatan ayaa noqonaysa middii ugu horraysay ay jubbaland yeelanayso